bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamadi wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllah bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaabu اljumuca jumcadii axkaamteedii ayuu u kitaab yahay nusakha bukhaariga akarkeeda kitaabu اljumuca ayay sugayaan qaar marka bisinka ka hormariyey ayaa jiro qaar bisinka uu ka dhacayna waa jiraan waاljumucatu bidami اlmiim miimka oo la godo aljumuca cala اlmashhuuri waqad tusakkanu waqara'a biha alacmash aljumcatu in la yidhaahdana waa dhacdaa acmash baana saas akhriyey buu yidhi waxaka alwaaxidiyu can اlfaraa fatxahaa jumaca faraa ba isagana marka laga sheegay ayb zajaajna waxa uu sheegay waxaka zajaaju alkasra ayضa aljumica ayb afartii xarakaba waa lagu wariyey muraadka marka meeshan kitaabu اljumuca uu u jeedo waxaa weeyaan bayaanu axkaami salaati اljumcati kitaabu salaa baan ku dhex jirnaa innaga marka salaada jumcada axkaamteeda caddaynteeda ayuu u jeedaa maalinkan marka jumuca in lagu magacaabo waa laysku khilaafay maca alitifaaqi calaa annahu kaana yusamaa fi ljaahiliyati alcuruuba jaahiliyadii magacaan maalinta jumcada yowmu alcuruuba ayay dhihi jireen yowmu alcaruuba ayb ra-doo la godo iyo caynkoo la kordhigo ayb macaani badan bay marka ku sheegeen waxaa la yidhi waxaa loogu magacaabay jumuca lianna kamaala alkhalaa'iqi jumica fiihi khalqiga yacnii dhammaystirkiisa waxaa la ururiyey maalintaas jumcada dhexdeeda macaani kalena marka way sheegeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhaheen aljumuca waa ismun yacnii islaamiyun oo jaahiliyadii lama aqoonin uu yidhi ibnu xasmi oo waa magac marka islaamka uu la yimid magacyadaas marka caruuba iyo waxyaabahaasay u aqoon jireen alimaam ibnuulqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka ama alhadyu nabowi maalinta jumcada wuxuu u sheegay soddon iyo labo wax oo ay la gaar tahay khasaa'ista jumcada ilaa soddon iyo labo khisiisah ayuu siiyey jumcada ayb oo uu meeshaa marka uga hadlay ayb ibnu xajar marka waa sheego wuxuu yidhi wadakara ibnuulqayim fi lhadyi liyowmi اljumcati itnayni waalaaiina khusuusiyatan wa fiiha annahaa yowmu ciidin waxaa ka mida marka khusuusiyaadkaas inay maalin ciida ay tahay jumcada ciidulusbuuc walaa yusaamu munfaridan keligeed inaan la soomin iyadoo jumcada keligeed inaan soon loo dhigin ama maalin in laga hormariyo ama maalin laga daba mariyo wa qiraa'atu aliflaamiim tanziil wahal ataa fii sabiixatihaa subaxa jumcadana in la akhriyo aliflaamiim tanziil asajda iyo hal ataa cala alinsaan ayb waxaa kalooy la gaar tahay waljumucati waalmunaafiqiina fiiha salaada jumcada dhexdeedana in lagu akhriyo suuratu اljumuca iyo suuratu اlmunaafiquun waalquslu lahaa in loo qubaysto waatiibu in laysbarafuumiyo waasiwaaku caday wa lubsu axsani اhiyaaq dharkan ugu wanaagsanoo la labisto wa tabkhiiru اlmasjidi masaajidka in la bukhuuriyo oo la udgiyo maalintaas cumar ayaa amri jiray ayb wاtabkiiru in lasoo kallaho oo jumcadii loo soo kallaho wاlاshtigaalu biاlcibaadati cibaado lagu mashquulo xataa yakhruja alkhaiibu intuu khaiibka ka soo baxaayo wاlkhudbatu ayaa ka mida khudbo wاlinsaatu khudbo loo dheg raariciyoo la dhegaysto wa qiraa'atu اlkahfi suuratu اlkahfi in la akhriyo oo sunno inay tahay wa nafyu karaahiyati الnaafilati waqta اlistiwaa waxaa kaley jumcada la gaar tahay wakhtiga zawaalka maalmaha kale in la tukadaa salaad sunno oo mudlaqa waa la diiday waqti zawaalka oo cirka ay qoraxda bartankeeda taagan tahay maalinta jumcada laakiin waa la ogolyahay waa bannaan tahay ibnu imaamu shaafici iyo ibnu taymiye iyo aaday u qarireen macnahaas waxayna ku qarireen sababku waxa ay tahay xadiid mursal ana waa ku soo arooray waxaa kaloo ku soo arooray ficilka saxaabada oo saxaabada masaajidkii oo saqaf leh ayay ku tukan jireen waa soo kallihi jireen salaad sunno ah bay daldali jireen ilaa uu imaamka ka soo baxo mana la sheegin ayagoo intay bannaanka u baxaan zawaalkii ma la gaaray feerinayo lama sheegin sunnada ay tukanayaanna sunna mutlaqa ayay ahayd meeshaa marka ficilkaas saxaabada ee mursalka haddii laysu geeyo waxaa ka waa xoogoobaa marka mursalka ayb wamancu safari qablahaa jumcada ka hor inaan safar la aadin jumcada ka hor inaan safar loo bixin safarkaas marka war badan baa ka taagan waxaa uu loo badan yahay laakiin mar haddii zawaalka la gaaro duhurka wakhtigiisa la gaaro qofka inuunan safar gelin ilaa uu jumcada ka tukado qaarna waxayba leeyihiin waxaa xoog badan maalintaasba haddii waagu baryaba inaan safar la aadin ilaa marka jumcada la tukada ka bacdi ma ahani ayb wa tadciifu ajri daahibi ilayha bikulli khadwatin ajru sanatin ajra sanatin qofka jumcada aadaayo tallaab kasta ou qaado sanad ajarkeeda ayaa loo laablaabaa wa nafyu tasjiiri jahannama fii yowmihaa maalintaas jumcada jahannamo lama hurinaayo ayb wa saacatu lijaabati saacatulijaabay leedahay ninkii isagoo taagan ay ku soo toosto daaco u taagan markaa yacnii faa'iido badan oo helaayo wixii u alla ka baryana la siinaayo wa takfiiru alaahaami dunuubtoo la dhaafo wa annahaa yowmu lmasiid waa yowmulmasiid dadkuna ilaahay qiyaamaha markay arkaayaan jannada ay ku arkaayaan sida ay imaamku ugu kala dhowaasho badnaayeen oo ay jumcada ugu soo kallahaad badnaayeen ayay u arkaayaan ilaahay subxaanahu watacaala oy ugu kala dhowaanayaan ilaahan weydiisanaynaa wejigiisa inuuna tuso ayb wa annahaa yowmu lmasiidi washaahidu washaahidin wamashhuud jumcada lagu fasiray almudakharu lihadihi اlummati loo keydiyey wa khayru ayaami اlasbuuc usbuuca maalmihiisa ta ugu khayrka badan waay watajtamicu fiihi alarwaaxu in habata alkhabaru fiihi ibnu xajar wuxuu yidhi arwaaxdii dadkii dhintay iyo dadkii noolaa arwaaxdoodii baa kulmaysa jumcada ibnulqayim marka isagu macnahaas wuu sheegay khasaa'ista jumcaduuna ku daray ibnu xajar laakiin ixtiraas buu geliyeyo waxa uu yidhi in habata alkhabaru fiihi xadiidka macnaha ku soo arooray hadduu sugnaado waa saas haddii uunan sugnaaninna hadda ma jirta marka wadakara ashyaaءa ukhara waxyaabo kalou sheegay ibnuulqayim fiiha nadarun xoogaa daymo ay ku sugan tahay wa taraka ashyaaءa waxyaabana waa iskaga tegey oo jumcadu ay leedahay yatuulu tatabbucuhaa raacraaceedu ou dheeraanayo intahaa mulakhasan macayni waxyaabahaas oo dhan buu sheeg sheegay marka ama warkan watajtamicu fiihi اlarwaaxu in habata alkhabaru inuu isaga watay ibnulqayimna waa dhici karta jumcada marka waxay leedahay khasaa'istaas tirada badan bay leedahay marka axkaamta salaadeeda ku tacalluqdo ayaa halkan looga hadlayaa iyo wixii salaada muqadamaadku ah qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah baabu fardi اljumucati jumcada faradnimadeeda caddaynteedii buu u baab yahay oo jumcadu marka inay farad tahay faradkaasna waa fardu cayn qofkii markaa laga helo ahal u ah oo aan musaafir ahayn oo aan jiranayn naag yacni aan naag ahayn waxyaabahaas oo dhan wixii marka qofka ay ku waajibto loo shardin jiray liqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa yaana u daliil ah idaa nuudiya lisalaati salaadda haddii loo addimo min yowmi aljumucati maalinta jumcada fascow degdega ilaa dikrillahi ilaahay dikrigiisa u degdega wadaruu ka taga albayca beeca ka taga daalikum kiinaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaatihin taclamuuna inaad garanaysaan alkhayra haddaad khayrka taqaanaan ood garanaysaan aayaddan marka say deliil ugu tahay jumcadu inay waajibtaa waxay deliil ugu tahay idaa nuudiya lisalaatidaas maxaa yeele waxaa laysku waafaqsan yahay salaad farad unbaa loo addimaa bis salaad aan farad ahayn looma addimo meeshaasaa marka laga qaatay mar haddii layidhi idaa nuudiya lisalaati waxa loo addimana ay tahay salaad farada uun ay tahay ee jumcadiina waa loo addimayaa layidhi jumcadu inay farad tahay marka sida salaadaha kale oo kale ayb dadka aynan ku waajibaynin jumcadana sida naagaha iyo kalena hadday tukadaan oo ay masaajidka yimaadaan duhur waa ka dhacay nacam oo la dhihi maayo jumcadaan idinku waajib idinkuma aha duhuraa laydinka rabaa haddana ma la dhahayo hadday jumcadii tukadaan duhur waa ka dhacay haddii jumcada ay ka tagaanna iyagu waa ka tegi karaan duhurkooday tukanayan ayb marka ibnu xajar wuxuu yidhi meeshaan marka waistidlaalu اlbukhaariyi bihadihi اlaayati calaa fardiyati اljumcati aayaddan jumcadu inay farad tahay in loo deliishado deliilsigeeda sabaqahu ilayhi الshaaficiyu fi اlum imaamu اlbukhaari waxaa uga horeeyey imaamu الshaafici fi اlum wakada xadiidu abi hurayrata uma qaala markaasuu wuxuu yidhi fatanziilu uma الsunnatu shaafici sidaanuu yidhi qur-aanka uma الsunnatu sunnada kadib yadullaani calaa iijaabiha qur-aankii iyo sunnaduba waxay tusaayaan jumcada waajibnimadeeda qaala waculima biاlijmaaci ana yowma aljumucati huwa aladii bayna alkhamiisi waasabti jumcana marka maxaa la dhahaa waa maalinka khamiista iyo sabtiga u dhexeeya bilijmaac qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic alximsiyu qaala akhbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamza qaala xadaanaa abuzinaad wahuwa cabdullaahi bnu dakwaan أن عبدالرحمن بن ال... أن عبد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج نانيستيس ومولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نحن أنه الآخرون أيان نهي قوة ضمبيو طيب حق الزمن كون xagga wakhtiga ummadaha dhan annagaa ka dambayna ayb assaabiquuna baan nahay kuwa horeeyaan nahay waa dambaynaa xagga wakhtiga waa horeynaa xagga fadliga iyo xisaabta iyo jannogelidda macnuhu marka sidaas bayda annahum hayra annahum laakiinse iyagu uutul kitaaba kitaabkii baa la siiyey min qablina annaga horteen baa kitaabkii la siiyey laakiin iyaga horteen baa kitaabkii la siiyey uma haada kani yowmuhu maalinkoodii weeyaan alladii furida calayhim maalinkan jumcada waa maalinkoodii lagu farad yeelay faاkhtalafuu fiihi way isku khilaafeen marka iyaga fahadaana allaahu annagoo alla na tusay yahuud iyo nasaare iyo waa loo sheegay oo yacnii maalin inay qaataan ayaa la amray oo ciid ka dhigtaan oo cibaadaystaan oo weliba maalinkan jumcada ah markaasay iskhilaafeen khilaafkaas baa barakadii looga qaaday markaasay sabti iyo axad aadeen oy doorteen fahadaana allaahu ilaahay baa annagana na tusay oo nagu hanuuniyey faannaasu dadkii lanaa annaga fiihi tabacun faannaasu dadkii tabacun weeyaan kuwa raacayo waay lanaa annagana raacayo waay fiihi maalinkan dhexdiisa annagay nagu raacayaan shaniga maalinkan ayb oo marka waa nagu raacayaan maxaa laga wadaa markaan annaga ciidno oon cibaadadii qaadanno waa naga dambeeyaan ayaga marka yahuuddiina waa sabti nasaaradiina waa axad innagaa ka horeyn alyahuudu yahuudu hadan alyahuudu marka tacyiidu اlyahuudi in la qadara tacyiidu اlyahuudi yahuud ciididooda hadan berri waayo markaan annaga ciidna berrideeda waa sabti wاnasaara wa tacyiidu الnasaara nasaare ciid ciiddooda bacda qadin waayo iyadana marka tacyiid maxaa loo qadaraa yahuud waa jufa wa daata wa soo maa marka qadanna waa maxay waa darfu zamaan darfu zamaan marka ma khabar ma looga dhigi karaa jufa maya waa midda uu yidhi wain yufid fa akhbira ibnu maalik marka tacyiid in lasoo qadaro waayo waxaa weeyaan oo kale amilooyinkii marka naxwada lagu sheegi jiray tan marka ay qayb ka tahay aruabu hahray rabiic aruabu shahraa rabiicin ayb qutuufu ruab ruabka goyntiisa macno waase waa macaani hadda meeshaan marka tacyiid ulyahuud ciidda ay yahuud ciidayaan jufam ah waa macaanihu macnowa waa looga dhigi karaa marka waa looga dhigi karaa khabar alleylat alhilaalu ayaa lamid alleylat alhilaalu bisha caawa waaye ma la dhihi kara maxaa yeele bil habeen ma noqon karta marka ru'yatulhilaali baa la qadaraa sooma ru'yatulhilaali bisha aragtideeda alleylata caawa waaye waa sax waakaas marka alyahuudu hadan marka alyahuudu berri hadan waaye sax maaha yahuud berri ma aha ayaga ayb marka tacyiidu اlyahuudi ibnu maalik shawaahidu tawdiixa oo kitaabkan oo kuuta raacraaco saasuu qadaray isagankuwa kalena marka waxyaabo kaley sheegayaan oo ay qadarayaan alyahuudu hadan wanasaarana bacda qadin meeshan kelmadan marka bayda annahum bayda iyadana abuu cubayd waxa uu yidhi bayda macnaheeda bimacnaa calaa wa bimacnaa min ajli wa kullun saxiixun huna bayda annahum calaa annahum uutu lkitaaba waa la dhihi karaa bayda annahum min ajli annahum uutu lkitaabana waa lagu macnayn karaa baydadu ibnu rajab waxa uu yidhi huwa smun waa isim baydadu waa isim mulaazimun lilidaafati waa isim laazimo idaafo ilaa anna weliba loo idaafeeyo waa isim laazimo idaafo waxa loo idaafeeyana anna iyo waxeeda kala waa ayb wa macnaahu haahunaa hayr meeshaana marka waxaa laga wadaa bayda ay hayra walaa yustafnaa fi litisaali bal fi linqiaaci buuli istinaha itisaal iyo inqiaac soo uma qaybsami jirin inqiaaca ayaa loo isticmaalaa itisaalka ma loo isticmaalo ayb ma la dhahayo maalan qaama alqowmu bayda rajulin bayda rajulin oo kale qowmka iyo rajulku waa isleeyihiin taasoo kale ma loo isticmaalo badana oo waxa ay maadaama ay keyr la macno tahay waxa iyada lagu istihnoonayo waa mustahnaheedu munqaic waa ka go-an yahay mustahnaa minhu xagga jinsi ahaanta uga go-an yahay hadda marka bayda annahum uutu lkitaaba ayb hayra annahum iyaguse uutulkitaaba ayaa la siiyey laakinahum uutuulkitaaba oo kale min qablina uma hada yowmuhum aladii furida calayhim faاkhtalafuu fiihi way isku khilaafeentaas marka maxaa laga wadaa macnuhu waa inamaa dallat اطaa'ifataani qablanaa maxay yahuud iyo nasaare jumcada uga dhumeennay ibnu rajab wuxuu yidhi wainamaa dallat اطaa'ifataani qablanaa litaqdiimihim ra'yahum calaa maa jaa'at bihi rusuluhum wa ambiyaa'uhum waxay uga yahuud iyo nasaare ay ku seegeen fadliga maalintan ra'yigooday ka hormariyeen wixii nebiyadooda u sheegeen ayb iyagii baa ijtihaad beena iyo ra'yi ba intay la yimaadeen ayay waxay isku raaceen ra'yigoodaas beenta ah ama khaladka ah baa wuxuu seejiyey ambiyadoodii wixii ay u sheegeen inay qaataan khayrkaasay ay ka tageen marka walidaalika marka haddii nebiyaalka la khilaafo oo qofku uu ra'yigiisa ku socdo barakadarro iyo khayrdarro unbaa u dambaynaysa ambiyada marka waa inaan la khilaafin xadiidka nebigana waa sheegayo rasuulka sal ll salam waxa uu yidhi innamaa ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim ambiyadoodu ay khilaafaan marka waa iyagaa marka sabab u ahaa wa wainamaa dallat iطaa'ifataani qablana litaqdiimihim ra'yahum calaa maa jaءat bihi rusuluhum wa ambiyaa'uhum waاhtadat hadihi اlummatu biitibaacihim maa jaءahum rasuuluhum ayb can rabbihim ayb ummaddanna marka waxay ku hanuuntay raacidda ay raaceen waxa rususha ay xagga rabbi kala yimaadeen ayb min hayri takyiirin lahu walaa tabdiilin iyagoon bedelin doorinin ayb mar walbaa marka bidcada iyo waxa aan nebiyada laga dhaxlin baraka darro iyo khayr darro unbaa agtaalla ayb mas'alo kalea meeshaan culimmadu ay ka qaateen masalada laga qaatay waxay tahay ummaddan nebi muxamed wixii aan ahayn waxaa dhici karta inay baatil isku waafaqaan laakiin ummatu muxamed baatil inay isku raacaan ma dhacaysan waana fadliga ummaddan ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala walidaalika ijmaaca ummaddan waa deliil xoog badan wey waxaasi waxaas waxaa tusa alkitaabu wasunnatu walijmaacu baa la leeyahay maxaa yeele ummaddan culimmadeeda baatil ma isku raacayaan kulligood hadday qaar baatil ku dhacaan qaar kalea sheegaya wixii inay baatil yihiin laakiin yahuud iyo nasaare iyo umamka kale baatil bay ku ijmaaci karaan tanaana deliil waa noqon oo baatil bay haddaba ku ijmaacsan yihin oo sabtigan ay ciidayaan iyo axaddan ay ciidayaan waa baatil kulligoodna waa isku raacsan yihin meelay joogaanba ayb naxnu alaakhiruuna saabiquunna waxaa ka muuqata ummaddan fadliga ay leedahay ayb marka ummaddan fadligaa nebigeedana sababa ugu yahay inta ay nebigeeda uga dayata ayaana fadligeeda uu jiraan sida cumarba uu dhihi jiray kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah markaasuu wuxuu yidhi khayrkan marka ummaddan aad leedihiin waa inta aad sifaadkaas aayaddu sheegtay inta aan leedihiin ayb xadiidkuna marka wuxuu tilmaamayaa jumcadu inay farad tahay uma haadaa yowmuhum اladii furida calayhim faradkii baa marka ku jira imaamu shaaficina marka wuxuu yidhi aayadda iyo sunnadu labaduba waxay tusaayaan jumcadu inay waajib tahay ayb jumcadu laakiin marka dad bay waajib ku tahay shuruudaheedana kutubaha furuucda fiqiga ayaa aad u faahfaahiyo ayb baabu fadli اlgusli yowma اljumucati baabu bayaani fadli اlgusli qubayskii fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay yowma اljumucati maalinta jumcada la qubaysto ayb wahal cala asabiyi sabiga korkiisa ma yahay shuhuudu yowmi اljumucati maalinta jumcada xaadiriddeeda salaada maalinta jumcada aw cala annisaa'i amase naagaha korkoodu ma yahay jumco inay xaadiraan cunuga aan qaangaarka aan qaangaarin iyo naagaha inay jumco xaadiraan waajib muku tahay saddex waxyaabood buu marka ka hadlayaa qusliga ama qubayska jumcaha fadliga uu leeyahay cunuga yarkaa jumco ma lagu leeyahay naagaha jumco ma lagu leeyahay saddex xadiid ayuuna keeni doonaa xukunka marka meelahaas baa lagala baxaya qال xdثna cبداللahi بن يوسف وهuو التiنيسي qال أخبرnا مالك عن نافع عن cبداللahi بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم qاaل نبgu waxa uu yidhi إdا جاءa أxadكم midkiin haddii u imaanayo aljumcata jumcadu hadduu imaanayo midkiin falyaqtasil ha qubaysto midkiin hadduu jimcada imaanaya ha qubaysto soo qubaysto ayb meeshaa marka qubayska fadliga uu leeyahay baa laga qaadan karaa maadaama nebigu amray amarna waxaa ugu yar sunno inuu yahay ayaa ugu yar amarku marka sunnada iyo wujuubka manduubka iyo waajibka labaduba waxay wadaagaan oo mushtarak ay ku yihiin amar oo sunnadana amar waa la amraa shaygaasoo sunnaa waa lays amraa isagoo waajibana waa lays amraa labadooda marka waxay ku yihiin marka mushtarak amar falyaqtasilna waa siiqa amar wa amarkaas marka ama waajib buu noqonayaa waajibna waxaa weeyaan wixii hawaab lagu helo haddii la sameeyo iyadoo ilaahay darkii loo sameeyo sunnadu iyadana waxay wadataa wixii iyadana hawaab lagu helo wa mar hadday meeshii hawaab timid fadli waa joogaa soo maa saasay tarjamada marka xadiidku isu waafaqay ayb amaa qubayska jumcadu waajibna amase waajib ma waa ka hadli doona qaala xadaثanaa cabdullaahi bni muxamed bni asmaa qaala akhbaranaa juwayriyatu can maliki can الzuhriyi can salim bni cabdillaahi bni cumar can ibni cumara radia allahu canhuma ana cumara bna alkhaaab cumar bna اlkhaaab baynamaa xilli huwa isagu qaa'imun oo uu yahay mid taagan fi lkhudbati khudbada dhexdeeda taagan yowma aljumcati maalin jumco ah id dakala rajulu nin ayaa soo galay ninkaasuna wuxuu ahaa cuثmaan bnu cafaan radia allaahu canhu id dakhala rajulu nin ayaa soo galay min almuhaajiriina alwaliin muhaajiriintii hore ka mid ah min asxaabi الnabiyi nebiga asxaabtiisa ka mida salى اllahu calayh waalih wasalam fanaadaahu cumaru cumar baa u dhawaaqay cumaroo mimbarka saaran oo qudbaynayo ayatu saacatin haadihi saacaddee weeyaan buu yidhi tan saacaddan waa saacaddee qaala waxa uu yidhi innii shuqiltu waa lay mashquuliyey falam anqalib maba gadoomin ilaa ahlihi gurigaygii uma gadoomin xataa samictu intaan ka maqlayba ata'diina aadaankii gurigiiba waa u noqon waayey buu yidhi aadaankii baanba maqlay falam asid markaa kama siyaadinin an tawada'tu inaan weyse qaatay waxba i mashquuliyey buu yidhi marka aadaankii unbaaba aan maqlay gurigiina uma laabanin wax kalena waan ka siyaadin waayo weyse aan ahayn faqaala waxa uu yidhi wlwuduu'u aydan wlwuduu'u isaga marka walwuduu'ana waa la dabdiyey walwuduu'na waa la dabdiyey waalwuduu'u weysaqaad miyaa taqtasiru calayhi qabara usoo qadarina waalwuduu'u weyse miyaa taqtasiru calayhi ku gaabsanaysaa weliba aydan sidoo kale waalwuduu'a aydan haddii la yidhaahdana marka waxay noqonaysaa atatawada'u ma weysaysanaysaa alwuduu'a weysaqaad faqad oo keliya miyaad weysaysanaysaa aydan noqodo waqad calimta waadna og tahay waad ogaatay anna rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka kaana ya'muru bilgusli waadna ogaatay in nebigu oo qubays amri jiray dad marka in nebiga qubays amri jiray maxaa laga qaadanaa fadli qubaysku inuu leeyahay hanoo dambeeya xukunkiisa amarkaa wax uu yahay waxaa kaloo qisada laga qaadanayaa shayga cumar asoo khudbo akrinaayo intuu khudbadii gooyey ee uu yidhi war weyse nebigii inuu qubays amri jiray waad ogeyd maxaad usoo qubaysan weyse nin fadli badan weliba uu kula hadlay wax dheeldheela inuusan ahayna fahmay iyadana fadli ay leedahay marba haddii cumar sayd cumar radia allaahu canhu uu khudbadii uga tegey labadaas meelba marka xadiidku waa uga deliil fadl algusl ayb qaala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbarana malik can صafwana bni sulaymin can caطاء bni yasaari can abi saciidin اlkhudriyi radi اllahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali waslama qaal quslu ywmi اljumucati maalinta jumcada qubayskeeda waajibun weeyaan waajib calaa kulli muxtalimin mid kastoo qaangaara korkiisu waajib ku yahay xadiidkan dambena wuxuu u keensaday wahal cala asabiyi shuhuudu yowmi اljumcati aw cala annisaa oo u keensaday calaa kulli muxtalim qof qaangaara waaye muxtalim maxaa ku baxaaya marka cunuggii yaraa waa baxaya mar haddaan qubaysba lagula khidaabin oon laga rabin jumcana lagama rabo waajibkuma ah marka xadiidkan dambe wahal cala asabiyi shuhuudunuu deliil u yahay ow cala nisaa'ina waa u deliil maxaa yeelay waxaa la yidhi calaa kulli muxtalimin muxtalimatin ma lagu darin mid kastoo qaangaara nin ayuu ku dhacaa marka muxtalim waa nin xaqiiqa ninuu ku yahay ayb meeshaa marka waxaa ka soo baxaya naagihii iyadan iyagana lama sheegin wax jumca lagama rabo marka naag waa la gartaan malayn ow cala nisaa'i marka saasuu ka wadaa bukhaari marka xadiid shardigiisa waafaqayo sidaan aad uga waadixsanaan karo maha mma jirin saas darteedu kan ayuu macnihi ku gaabsaday mas'ale marka usuuli ah baa meeshaan ku jirta marka oo waxay tahay jumuucda jumuucda marka jamcu mudakar saalim haddii uu soo arooro qur-aanka ama sunnada amarna meeshaas uu ku jiro naaguhu ma soo gelaayan misma soo gelaayaan shaaficiyada sidooda badan waxay leeyihiin ma soo gelaayaan naagaha ilaa in qariino la helo maaha maxaa yeele jamcu mudakar saalim wuxuu nas ku yahay nin bis naag kuma jirto marka haddii almu'minuuna la yidhaahdo kale saas sifadaas wax lagu faro nimanku unbuu nas ku yahay naaguhu inay soo galaan waa in qariino kale wax kale la raadiyo meeshaanna marka jamac ayuu u dhow yahay maxaa yeelay calaa kulli muxtalimin ayaa la yidhi marka nakiradaas cumuumka tusayso wax ta'niitana aan la raacinin ka jamcin mudakari saalima halkaasaa marka waxaa ka soo baxay marka naag inaynan waajib ku ahayn ayb qubayskanay marka culimmadu isku khilaafeen xukunkiisu muxuu noqonayaa ayb marka waxaa uu yidhi ikhtalafa alculamaau ibnu rajab ayb ikhtalafa alculamaa'u fii xukmi gusli اljumcati jumcada qubayskeeda culimmadu waa isku khilaafeen wadakara الtirmidiyu fii jaamicihi imaamu tirmidi wuxuu ku sheegay jaamiciisa ana alcamala calaa dalika cinda ahli اlcilmi min aلصaxaabati waman bacdahum ayb oo yanii wuxuu leey calaa daalikada wuxuu ka wadaa inuu sunno yahay qubayskaas taasuu ka soo hadlaya qubayska jumcadu inuu sunno yahay ayaa camalka ahlucilmiga saxaabada iyo waman bacdahum camalkoodu sidaasu ahaa inuu sunno yahay qubayskaas qaala ibnu rajab ibnu rajab marka wuxuu yidhi wahada alkalaamu yaqtadii xikaayat alijmaaci calaa dalika hadalkan marka tirmidi oo uunan khilaaf keenin ee uu yidhi ahlucilmiga saxaabada iyo waman bacdahum sunno inuu yahay ayaa camalkoodu ahaa uu yidhi wuxuu warkaani wuxuu keenayaa inuu ijmaac xikaayoonayo waqad xukiya can cumar wa cuhmaan ayb yaa waxaa laga sheegay sunnanimada ayb wamustanadu man xakaahu canhumaa qisatu cumar maca daakili ila almasjidi ayb qaala waminman qaala huwa sunnatun dadkii sunno waa yidhi waxaa ka mida ibnu mascuud waruwiya can ibni cabaasna waxaa laga wariyey annahu hayru waajibin waajibin ounan ahayn wa can caaishata iyo wagayrihim min asaxaabatina waa laga wariyey wabihi qaala jumhuuru fuqahaa'i alamsaar fuqahaau alamsaarna jumhuurtoodu saasay dhaheen althawriyu waalawsaaciyu wa abuu xaniifata washaaficiyu wa axmedu fii daahiri madhabihi wa isxaaqu ayb warawaahu ibnu wahbin can maalik ibnu wahbna maaliguu ka wariyey fuqahaau lamsaarna waa kuwaasa inuu sunno yahay bay ku tageen ayb wadakara ibnu cabdilbar fi tamhiidi ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku sheegay annahu laa yaclamu axada qaala inahu ya'tamu bitarkihi hadalkan aada u feeriya wuxuu yidhi ibnu cabdilbar ma oogi qof a'immada lagu dayda ka mid ah qof a'immada lagu dayda ka mid ah ma ogi buu yidhi oo yidhi qubayskan qofkii ka tago waa dembaaba culummada waa waajib waayay yidhaahdeen xataa sida cataa ibn abi rabaax iyo kale markii la weydiiyey ma ku dembaabaya markii la yidhi maya buu yidhi inuu ku dembaabayo wax yidhi ama sidaa tilmaamay ma jiraan haddaan marka lagu dembaabaynin muxuu noqonaa marka waajib ma noqonayo marka waa shay sunno ah inuu noqdo oo manduub ah inuu noqonayo wuxuu yidhi marka ibnu cabdilbar annahu laa yaclamu axadan qaala inahu ya'tamu bitarkihi ayb غayr ahli daahir ahlu daahirka maana daawuud iyo dadka lamidkaa maa ahlu daahirkaana khilaafkoodu ma la tirsanaa mise lama tirsanaayo khilaaf baa ku jira wa anna man awjabahu ciddii waajibisay selafka ka mida qaala waxau yidhi laa ya'tamu bitarkihi qofku qofku ku dembaabi maayo ka tegistiisa ayb waxakaa ayضan alijmaaca calaa annahu laysa bifardin waajibin waxaa kaloo ibnu cabdilbar sheegay ijmaac buusu ayuu sheegay farad waajiba inuunan ahayn farad waajib marka maxaa laysu raacinaana culummada qaarkood baa waajib sunna mu'akada ku idlaaqaan oo lagu arkay ayb a'immadii salafka qaar ka mida inay waajib idlaaqaan sunna mu'akad ay ka wadaanna waa la arkay ayb wa qaala ibnu rajab marka ibnu rajab waxa uu yidhi aydan fabnu cabdilbar lm yubit fii wujuubi gusli اljumcati bimacnaa kownihi fardan ya'tamu bitarkihi wاlaktaruuna aطlaquu xikaayat اlkhilaafi fii wujuubi gusli اljumcati waxakow alqowla biwujuubihi can طaa'ifati min asalafi kamaa xakaahu ibnu lmundir can abi hurayrata wacamaar wacan maliki ayضa waladii dakarahu ibnu cabdilbar huwa taxqiiqu ibnu rajab wuxuu yidhi warka ibnu cabdilbar sheegaa taxqiiq ah maxaa yeeley ibnu cabdilbar meeluu qabsadayoo qofkii ka tago inuu dembaabayo wax sheegay ma lagu yidhi waajib waaye iyo maahan ha la kala yidhaahdo waajibku laftirkiisaa wuxuu noqon karaa sunna mu'akada waajib in lagu idlaaqo kalaamka salafkana marka way ku sheegaan shuraaxda waladii dakarahu ibnu cabdilbar huwa taxqiiqu fii dalika wallahu aclam wa anna man atlaqa wujuubahu qofkii waajibnimadiisa idlaaqay inamaa tabica fii dalika wuxuu raacay maa jaa can اnabiy sal l slam min iطlaaqi ismi اlwaajibi calayhi ayb waqad saraxa طaa'ifaة biana wujuubahu laa yaqtadi اlإثma bitarkihi kamaa xamala aktar اlculamaaءi kalaam الnabiy sal l slam calى midli dalika ayضa warkiisu marka meeshaas ku gebagabeeyey marka waa quslu ywmi اljumcati waajibun yacni waxaa weeyaan manduub oo aad u adag qolooyinka marka waajib waaye maaha isku khilaafsanna qisadan cumar labada qoloba waa deliishataa qola waxay yidhaahdeen waajib inuunan ahayn waxaa tusaya cumar orada bax soo qubaysa ma dhihin u noqo bax soo qubaysa ma uunan dhihin waa iska daayin meeshaa waxaa laga fahmaaba inaan waajib inuunan ahayn qolada kalena waxay yidhaahdeen waa waajib laakiin bax soo qubaysa waxaan loo dhihin in jumcadii dhaaftaa laga yaaba haddii qubays loo diran qubayskuna marka jumcadu shardi uma aha salaadda jumcada shardi uma aha oo qofka hadduu qubayskii ka tago waa ansaxay jumcadiisa laiskuma hayo iskuma garan xadiidkan marka labada labadaas darafba waa xujaysanaya qubaysku waa sunna qolooyinka dhahayo xadiid waxay qabsanayaan marka laba xadiidba waa qabsanayaan man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicma wاlguslu afdal waman iktasala falguslu afdal ninkii maalinta jumcada weyse qaato weyse qaadkaa ku gaabsado fa biha wanicmat fabiruksati akhada wanicmati ruksatu ruksadii buu qaatay wanicmati ruksatu waman iktasala qofkii qubaysana falguslu afdalu baa leey qubayska ayaa fadli badan xadiidkaasna marka cinda akari ahli اlcilmi waa ansaxay kaasaa marka wxuu tilmaama waajib inuu noqday waxaa kalooy soo qaateen axaadiidta qaar baa waxaa lagu sheegay qubayskii cadayashadii in la subkado ayaa lagu sheegay subkashada iyo cadayashaduna inaynan waajib ahayn waajib waayo wax dhahaya ma laha qubayskii baana lagu daray oo la raaciyey taana marka dalaalo waxay tusee sunnanimada calaa kullin marka macaanidaasaa ku jirta haddii qofku marka uu janaaboodo janaabo ku dhacdo maalinta jumcada ee uu janaabadii ka mayrto niyadana uu ku jamciyo qubayskii jumcada iyo qubayskii janaabada labada niyo waa ku jamci karaa ayb haddii janaabada keliya uu niyeystana gusluljumca waa soo xasila lianna nadaafadaa looga dan lahaayo ayb sida xadiidu waa macquululmacnaa waa xukunkan maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii ayuu mar wuxuu ku yidhi maalinka jumcada halla qtasaltum shiir iyo waxbaa masaajidkii ka dharkoodana suuf iyo u badnaa jiray qoraxdii markay qabatay ku dhididaan oogaa masaajidkii baa marka kusoo dhididkii iyo laga dareemaya markaasuu wuxuu yidhi halla qtasaltum mar maad soo qubaysataan maalintaa marka qubayska marka ujeedka laga wato oo loo jeedo yaa meeshaas marka iyadana ku cad sooma garana marka haddii qofku uu janaabo ka mayrto waa u xasilayaa marka jumcadiina waa ugu xasilaysaa niyat ljanaaba haddii laakiin ka warran jumcadii uu niyeysto janaabo uusan niyeysanin ma ka dhacee janaabada marka war baa ku jira imaamu shaafici a'immada shaaficiyadana waxay dhaheen ma u dhacaysan maxaa yeele janaabadu iyadu waa farad ayb niyo oo marka gaaray rabtaa iyada soo ma garani waxaa kaloo qubayska ku saabsan oo a'immadu ay ka hadleen maalinta miyaa leh qubayska mase waxaa leh salaada daahiriyadu iyagu kanay qabsadeen guslu yowmi ljumcati maalinta jumcaday qofku hadduu bacdalcasr qubaysto bis waaya dheheen marka macaanidii in laga tagay noqoneen macaanidii xaadiidku ay tilmaantay in laga tago oo naska daahirkiisa un la qabsaday noqone kuwo kalena laga tago sidaasna sax fiqigii axaadiidta gobolna waxay sheegaysaa man ikhtasala yowma aljumcati uma raaxa uma raaxa marka maa macnaa uma raaxa uma raaxa ila aljumcati uma raaxa ila aljumcati ay dhahaya axaadiid meeshaa marka maxaa ninkii qubaysto jumcada soo aadaa layidhi bacd alcasr maa jumco la soo aadaa marka waxaas wax marka jira maaha sax qubayska marka wixii waagu markii uu baryaba ka bacdi haddii la qubaysto oo kadib qofkii jumcada saas ku soo aado waa ansaxay ka maalintiina inay ku dhacdo bacda alfajri uu qubayskaas uu dhaco waxaana afdal ah weliba markuu baxayo inuu u dhoweeyo markuu jumcada u socdo inuu u dhoweeyo ayaa fiican qubaysku marka macaanida faraha badan baa ku jirta ibnu xajarna marka baxdi dheer buu ku sameeyey xadiidkan marka meeshaasa ka aakrisanaysa baabu iibi liljumcati baabu bayaani xukmi iibi xukmi اtaطayubi isbarafuumintii xukunkeeda caddayntiisii ayuu baab yahay ama baabu bayaani xukmi itikhaadi iib iib in la yeesho qof uu ismariyo xukunka kusoo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay liljumucati jumcada darteed qال xdثna عlي هو بن الmdيني qال xdثna xrمي بن cmاaرة qال xdثna شعبة عن أbي بكر بن المنkدر qال xdثnي cمر بن سليم الأنصاaري qال أشhهد عlى أbي سعيid أbي سacيid korkiisaan uga marqaati kacaya qaala inuu yidhi أشhهd عlى رasuuل اللahi صلى الله عليه آله وسلم qاaل الغsل يومa الجuمعaةi waaجiب عlى kuli مxتلم qubayska maalinka jumcadu waa waaجib qofka muxtalimka ee qaangaarka korkiisa wa an yastanna iyo inuu cadaydo waa la socotaa mara wa an yastanna dalaalat liqtiraanka usuululfiqiga dalaalo waxaa jirta in la yidhaha dalaalat liqtiraan dalaalat liqtiraanka labay u qaybiyaan marka haddii waxa laysku xiray hadday yihiin laba jumlo oo kala gaara laba jumlo ayaa laysku cadfay oo laysku xiray labadaas jumla mid walba xukun gaara waa qaada kartaa jumlana waa la dhihi karaa xukun ku jira waa waajib jumlada kale xukun ku jirana waa sunna waa la dhihi karaa soo ma garan laakiin haddayna hal jumlo hadday iskula wada jiraan oo waxa laysku cadfay ay yihiin kelimaad ama wax macna macna kelimaad leh hadday yihiin waxa laysku cadfay cindahaa dalaalat اliqtiraan qawiya waa dalaalat liqtiraan waa xoog badan tahay ma waxyaabo badanoo culamada suuka khilaafaanna waa ku jirta marka haddii marka dalaaladaas iqtiraanka wax looga baxaa ee deliil khaariji ah lala imaado waa war kale haddaan deliil kaleo khaariji aanu jirin lak waa inay isku xugun noqdaan wa an yastanna inuu cadaydo waa marka haddii marka waa isku cadfan yihiin alguslu yowma aljumucati waajibun calaa kulli muxtalimin waan yastanna waan yastanna marka maxaa ka baxaya anta iyo ficilkeeda marka maxaa ka dhalanaya masdaraa ka imaanaya soo maaha wa an yastanna ay wastinaanuhu waa wastinaanuhu soo maaha marka ayb marka waxay noqone alguslu yowma aljumucati wastinaanuhu maalinkaas yacni in la cadaydo alistinaanu fiihi waajibun calaa kulli muxtalimin wax dhahaayana male cadaygu waa waajib markaas wax dhahaaya qubayska iyo cadaygu waa inay isku xugun noqdaan marka ayb dalaalat liqtiraan marka meeshan waa xoog badan tahay daciif ma ma noqonaysa ayb ilaa haddii kaloo laakiin la yidhaaha istinaankuna waa waa sunna qubayskiina waa waajib haddii la yidhaahdo waana isku cadfan yihin hal waajibay wada wataane maxaa u kala qaadaysaa baa imaanaysa ayb walidaalika qaar a'immada ka mida waxay leeyihiin alfidratu xadiidkii fidrada tilmaamayay alkhitaanu waxyaabo fara badan oo ku jiray xadiidkaas waqaslu lbaraajim iyo khitaanku waa sunnay leeyihiin qaarkood maxaa yeeley meeshaana lagu dhex daray qaslu lbaraajim iyo yaa lagu dhex daray waxyaabo sunnaa lagu dhex daray jumlo khaasana kuma imaanin isaga jumal laysku cadfayna ma aha qaarasaa dhahay marka a'immada dhahayso ragga gudniinkoodu waa waajib waxay u baahanaan marka inay adillo kala raadiyaan wa ama alistinaanu waطiibu faallaahu aclamu markaas wa an yamasa iiban in wajada wa an yastanna inuu cadaydo wa an yamasa inuu taabto diiban barafun in wajada haddii uu helo qaala camrun camr xadiidka marka uu warinaayo ayaa waxa uu yidhi camru bnu sulaym ama alguslu qubayska faashhadu annahu waajibun wa ama alistinaanu waqiibu faallaahu aclamu ilaahay baa a waajibun huwa am laa waajib miyamas waajib ma ayb walaakin haakada fi lxadiid xadiidka sidaan waayo laakin marka xadiidkii sidaan waayo ley sooma aragtid marka xadiidkii sidan sidan waa maxay waa waajib inuu sheegaa wujuubkaas marka muxuu noqonaa waajib muakada mid in laga dhiga midna in laga dhigo waajib kale waajibkan kale haddii laga dhigo qofkii ka taga waa inuu dembaabayo wax yiriyaa la rabaa iyadana ninkii ka taga waa dembaabaya wax kale qaala abu cabdillaahi huwa akhuu muxamed ibni lmunkadir weyaan abu bakr ibnu lmunkadir waa akhuu muxamed ibni lmunkadir ee muxamed maaha muxamedkan laftirkiisa kunyadiisa abubakaraa la dhahaa laakiin hadda moxamed ibnulmunkadir maahna waa walaalkiis walam yusama abuu bakrin haadaa ayb lama magacaabin oo magac looma yeelin abuubakarkan ayb rawaahu canhu bukayr bnu lashaj wa saciid bnu abi hilaal waciddatun ayaa wax ka wariyeen wa kaana moxamed ibnulmunkadirna yuknaa biabii bakrin wa abi cabdillaahi walaalkiis moxamed abuubakarna waa loogu kunyaye abu cabdillaahina waa loogu kunyaye laakiin abuubakarkan sanadka noo jooga hadda maaha moxamed ibnulmunkadir waa walaalkiisa walaalkan magac ma leeyahay magac ma laha abuubakarkaa magac yacni kunyadaa unbaa magac loogaga dhigay ayb marka xadiiga intaan dambana marka bukhaari taasoo marka u muujiyey bacdi ahlilcilmi ayaa sanadka waxay dhex geliyaan qof meeshaa fiiri marka rawaa canhu bukayri meelaha ayb waxau yihi wakaana almuraada ana shucbata lam yanfarid biriwaayati hada alxadiidi canhu laakiin ayb bayana riwaayata bukayr wa saciid ayb laakiin muxuu idiin dhigay meeshaas bayna laakin bayna riwaayati bukayr wa saciid mukhaalafatun fii mowdici min alisnaad fariwaayatu bukayr muwaafiqatun liriwaayati shucba wriwaayaة سacيid أdkla fiiha bayna cmr bni sulaym وabi saciid waasiطaةan ayuu dhex geliyey kama akhrajahu muslim وabu daawuud والنasaaئiyu min طariiqi cmr bn الxاariث أna sacيida bna abi hilaal وbukayra bna الأshaj xadaثaahu can abi bakr bn الmunkadir can cmr bni sulaym can cabdالرaحmaan bni abi saciid cabdiramaan la geliyey soo maarg can abiihi fadakara الxadiiثa وqaala fii aakhirihi ilaa ana bukayran muslim marka xadiidka markuu wariyey kadib wuxuu yidhi ilaa ana bukayran lam yadkur cabdiraxmaan bukayr cabdiraxmaan ma sheegin oo wuxuu yidhi camru bnu sulaym can abi saciid wakadalika akhraja axmed min طariiqi bni lahiica can bukayr laysa fiihi cabdiraxmaan laysa fiihi cabduraxmaan wagafala daara quطniyu fi اlcilal can hada alkalaami اlakhiir fajazma biana bukayran wasaciida khaalafaa shucbatah فزاadaa في الإسناaد cبدالرحمن وqاala إنahmaa ضبطa إسناaدh وjawadaahu وhuوa صحيiح daar qطنi marka wuu cبdiرحمaن in dhexda laga geliyo cmr بنu سulaym iyo abu سacيid in cabdiرaحmaan loo dhexaysiiyaa sax ah maadaama laba raawi bukayr iyo saciid ay ku dareen شhucbana waa khilaafay hal waa isaga m laakiin iبnu xajar wuxuu leeyahy wuxuu ka yani u halmaamay bukayr laftirkiisa xadiidka inuu wariyey isagoon cabdiraxmaan ku jirin marka bukayr laba riwaaya laga haya isagoo cabdiraxmaan ku daray isagoo aan ku darin oo shucba waafaqay marka riwaayada cabdiraxmaan ku jirtaa saxiix sidaas ku ah ma aha walaysa kamaa qaala buu yuri bal ilmunfaridu biziyaadati cabdiraxmaan ninka la goonida noqday huwa saciid bnu abi hilaal waqad waafaqa shucba waqad waafaqa shucbata wa bukayran calaa isqaatihi moxamed bnu lmunkadir baa waafaqa akhuu abi bakrinka أkرجه بن qزayمة min طريiqihi والcadد الkaثيir أwlى bالxفdi min waaxidin cadadka faraha badan waxay u badan yihiin marka inaan cabdiraحmaan la sheegin ayb marka cadadka faraha badan baana in la rajaxaa ay tahay wاladii yadharu أna cmr bna sulaym samicahu min cabdالرaحmaan bni abi saciid can abiihi ثuma laqiya abaa saciidow la kulmay faxadaثahu waxaa dhici karta marka inuu markii hore cabdiraحmaan can abi saciid ahaa abi saciidkiina inuu markii dambe la kulmay oo adana uu ka maqlay waa dhici kartaa soo maa xadiid inaad sheekh ka maqashaa dhici karta ama kitaab ka akhrisata sheekh sheekhaas sheekhu ka akhristayna aad inta aragta ka akhrisata ma dhici karto sidaasoo kale wa samaacuhu minhu laysa bimunkarin liannahu qadiimun wulida fii khilaafati cumara bni alkhadaab walam yuusaf bitadliis tadliisna laguma sheegin waxaka daara quطniyu fi اlcilali fiihi ikhtilaafan aakhara calaa caliy bni lmadiniyi shaykhi اlbukhaariyi fiihi فذkر أن الbاغنdiيa xadaث bه canه بزiyaadaة cabdالرaحmaan bukhaari baa marka wuxuu leeyahay bukhaari laftirkiisii hadda dayanaysaa marka bukhaari wuxuu ka warinaya xadiidka sheekhiisa cali bn اlmadini waxaa la wariyey bukhaari baandi baaqandi marka waxa uu yidhi xadaثa bihi canhu ay can cali bn اlmadini bزiyaadaة cabdالرaحmaan marka bukhaari iyo baaqandi baa iskhilaafaya markawakhaalafhu tamaam tamtaam uu ku qoray mustamaam wakhaalafahu tamaam canhu falam yadkur cabdiraxmaan bukhaari marka waa la waafaqay tamaamaa waafaqay tamaam ayaa can caliy bni lmadini xadiidka ka wariyey cabdiraxmaanna laguma sheegin wafiima marka saasuu yidhi daara qudni wafiimaa qaala nadarun ibnu xajar markuu nadar baa ku jira faqad akhrajahu ismaaciiliyu ismaaciili baa xadiidka soo saaray mustakhrajka saaxib mustakhraj can ilbaaqandiyi baaqandiga laftirkiisuu ka soo saara biisqaati cabdiraxmaan iyadoo cabdiraxmaan ah ku jiro baaqandigii baa marka laftirkiisa marna sheegay marna riday wakada akhrajahu abu nucaym fi lmustakraj can abi isxaaqa bni xamza wa abi axmed alkhitriifiy kilaahumaa can ilbaaqandiyi fa haaulaa'i marka alaaatu min alxufaad xadatuu bihi can ilbaaqandiyi saddex ardayda baaqandigaa ka mida ayaa ka wariyeen falam yadkuruu cabdiraxmaan fi isnaadi falacala alwahma fiihi miman xadaa bihi daara qudniyu can ilbaaqandi wahmiga marka waxaa laga yaabaa qofkii daara qudni uga soo sheegay baaqandi inuu wahmiyey isaga ee bal ardaydii baaqandi badankood sida jaadada ay raacaan waqad waafaqa albukhaariya calaa tarki dikrihi moxamed bnu yaxya duhliyu cinda aljawsaqiy wa moxamed bnu cabdiraxiim saaciqa cinda bni khusayma wacabdulcasiiz bnu salaam cinda alismaaciiliyi waismaaciilu alqaadi cinda bni manda fii qaraa'ibi shucba kulluhum can cali bni almadini biduuni dikri cabdiraxmaan wawaafaqa caliya bna almadini calaa tarki dikrihi ayضa ibraahimu bnu muxamed waismaaciil bnu carcara can xaramiyi bni cumaara cinda abi bakrin almaruudiy fii kitaabi اljumca lahu walam aqif calayhi min xadiidi shucbata ila min طariiqi xaramiy waashaara bnu manda ilaa annahu tafarada bihi canhu marka baxi xadiii ah oo musalaxii oo uu dabaqaya marka sharax akhriskiisa faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid a in wixii musalaxa qaacida ahaan ah ugu soo baratay iyadoo marka laga shaqaysiinayo inaad ku aragta marka waxaan isku soo noqnoqonaa iyo asmaa'dan iyo duruqdan iyo ha dhibsanin ama ha sahla ha u arkin cilmi fara badan waa kusoo tacab iyo tiir daaleen culimmadan raximahum allahu tacaala marka meeshan wuxuu yidhi tanbiihu dakara almiziyu fi اlaطraaf aطraafka tuxfaha ana albukhaariya qaala caqiba riwaayati shucbata haadihi wa qaala allaytu can khaalid bni yaziid can saciid bni abi hilaal can abi bakr bni munkadir can camr bni sulaym can cabdiraxmaan bni abi saciidin can abiihi halkan awel waxaan joognay khilaaf meelo kala jiro mizi isagu wuxuu leeya bukhaariga laftirkiisa waxaa ku dhacday sidaan walam aqif calaa hada tacliiqi buu yidhi marka ibnu xajar tacliiqan uu sheegaayo abulxajaaj ilmisi ma dul istaagin fii shayin min annusakhi alatii waqacat lana min asaxiix nusakhii bukhaariga ee annaga noo dhacday kuma arkin buu yidhi nusakha aan arkay uu leeyahay reerin ma jirta ma dhaha walaa dakarahu abuu mascuud abuu mascuud adimashqina ma sheegin oo asagana atraafta wax ka qorqoray walaa khalafna ma sheegin waqad wasalahu min طariiqi leyt kadalika axmedu والنسائي وبن خزيمة تعليقا أو شيغا ينا وحا وصلية أحمد يا النسائي بن خزيمة بلفظ أن أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتل والسواك وأن يمص من الطيب ما يقدر عليه طيب تنا مركا أطراف مركا تحفة الأشراف كواي مركا للربو نسخدان بخاري وحفية اللي وحنكؤولين وحزيادة وحجرئ nusaqa iyo marka la rabo in la ogaado tukfaha loo noqonaa tukfatulashraaf ayb maxaa yeelay isaga abulxajaaj ilmizi kitaabkan wixii nusakh uu haayey iyo wixii riwaayaad ou lahaayo dhan intay ugu jiraan korkuu ka hayo xaafid marka isaga wuxuu dhigay nusakhii bukhaarigi riwaayaadkii kala duduwanaayo dhan waa dhigdhiga wixii kitaabkan matnigiisa ahba waa sheega iyo kutubta kaleo sitadoo dhan saasuu ku aha ibnu kaiiru sheekiisa ahaa ibnu kaiir wuxuu yidhi ardaygu wuxuu ahaan jiray inuu ku dul akrinaayo kitaabka ardayga marka waa gefayaa buu yidhi isagoo kitaabka akhrisanaayo fiirinaayo gefaya isagiina isagoo markaa gamaanyoonaayo ayuu marka qabana toosina oo markuu wado waa celina marka meeshaas jooji u dhahay inuu gamaanyoonayaan marka la mooda wixii baa marka intuu mumaarasayey mumaarasayey mumaarasayey bay waxay u noqotay bilfaatixati ayb ilaahay agtiisana baciid kuma aha iyaga dadaalkooda marka la fiiriyana ma la baciidsan karo baabu fadli ljumucati jumcada fadligeeda baabu fadli salaati ljumucati jumcada salaadeeda fadligeeda cadayntiisii u baab qaala xadaana cabdulaahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maliku can sumayin mowla abi bakr bni cabdiraxmaan can abi saalixin asamaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal man iqtasala yowma aljumucati maalinta jumcada qofkii qubaysto gusla aljanaabati janaabada qubayskeedoo kale yani gusla aljanaabati waa maxay guslan ka gusli ljanaabati qubays qubayska janaabado kale la mid laba macnaa meeshaan marka ku jirto ma waxaa laga wadaa gusl yani muraadku ma waxaa weeyaan sida uu biyaha korkiisa u gaarsiinayo sida uu biyaha korkiisa u wada gaarsiinaayo sida janaabada uu biyaha uu korkiisa u gaarsiiyo kale biyaha ayuu u gaarsiinayaa in laga wado macnaha labaadna waxay tahay ana almuraada bihi guslu ljanaabati xaqiiqatan ayb yacnii in laga wado marka man iqtasala yowma aljumucati maalinta jumcada qofkii qubaysto gusla aljanaabati yacni qubays janaaba ah qofkii qubaysta in laga wado laba macno waa soo maha marka macna waxaa weeyaan sida janaabada uu u mayranayoo kale qofkii u mayrto oo biyihii in lays wada gaarsiiyo macnaha labaadna waxaa weeyaan qubays janaabo xaqiiq ahba laga wada marka waa maxay markaasi qofka haween haween haddii uu leeyahay ha janaaboodo macnuhu inay sidaa tahay intuu janaaboodo oo haweentiisa u galmoodo si markaa jumcadii uu u qubaysto qubays janaabo ah labadaas macnay culimmada ku macnaya macnahan dambe waxaa wato xanaabilada waxaana rajaxaya waxaan u jeedaa waxaa soo dhoweynaya macnahooda man iqtasala wagasala abu daawuudkaa ku soo maray man iqtasala qofkii qubaysto wagasala una qubeeyo wuxuu ugu qubayn karaa qof marka wuxuu ugu qubayn karaa marka inuu janaabo ka dhiga inuu janaabo saasay dheheen ayb man asla ywma اljumcati wاktasala ayb marka man asala waxay yidhahdeen haweenkiisa ha u tago iyadana janaabo uga mayra taasna janaabo uga mayr labadaas macno uma raaxa caraaba ka bacdi oo ila اljumcati yani jumcada u caraaba bacdu riwaayat say tilmaamaan fakaأnamaa waab isaga oo qaraba dhoweeyey oo alle ugu dhowaaday badanatan hal sadaqadeed marka uma raaxa culimmadu waxay ka qaateen meeshaasna yadullu calaa ana algusla almustaxaba liljumcati awalu طuluuci اlfajri weyaan ayb waakhiruhu awaluhu طuluucu اlfajri waakhiruhu alrawaaxu ila اljumca qubayska sunnada ah waxaa weeyaan awalkiisu wuxuu ka bilaawdaa markuu waagu baryo wuxuuna ku dhammaadaa inta jumcada laga aadayo ilaa uma raaxaa la yidhi fain iktasala qabla dukuuli yowmi اljumucati lam yأti bisunati اlgusli qofkii jumcada intaan la gaarin qubaysto qofkaasi waxaa weeyaan sunnadii ma haleelin sunat اlgusli kamaa low iktasala bacda salaati اljumcati waxaa lamida salaada jumcada kadib hadduu qubaysto wmiman qaala laa yusiibu sunata bاlgusli liljumucati qabla طuluuci اlfajri maaliku washaaficiyu waaxmadu وأkثr الcلماء وruوya macnاه عن iبن cمر خرجه xرب الكرmاniي بإسناad فيه نظر وأjاaزه الأwزاaعي وhذa الxadيiث xujة عaليهi أwزاaci baa wuxuu yidhi qabla yani waa la qubaysan karaa qabla الfjri jumcada waageeda intuunan beryo waa iska qubaysan karta laakiin xadiidkaana isaga xujo ku ah man اqtasla yوم الجumcati yowm muxuu ku dhacaa marka waagi uu baryaa yowmka uu bilaabana jumcada uma raaxana waxaa laga garanaa inta ugu dambayso ila rawaaxu waa waqtigii jumcada fakaأnamaa qaraba badanatan nin markaa alle ugu dhowaaday hal ayuu la mid yahay waman raaxa qofkii caraaba fi saacati اtaaniyati saacadda labaad fakaأnamaa waa isagoo qaraba baqaratan sac sadaqadiis ilaahay ugu dhowaaday waman raaxa fi saacati اtaaliati saacadda saddexaad qofkii caraabana fakaannamaa qaraba kabshan aqrana qof wan geesa leh alle ugu dhowaaday buu la mid yahay waman raaxa fi saacati araabicatina fakaannamaa qaraba dajaajatan digaag nin alle ugu dhowaaday buu la mid yahay waman raaxa fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad qofkii yimaadana fakaannamaa qaraba baydatan ukun qof sadaqaystay ayuu la mid yahay saacadda lixaadna marka imaamkaaba soo koraaya saacadda lixaad sooma fإida kharaja alimaamu imaamku haddii uu soo baxo xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igtii way xaadiraysaa yastamicuuna adikra iyagoo markaa dikrigii dhegaysanaya meeshaan marka saacadaha la sheegaayo marka waa saacadma ayb saacadaha la sheegaayo waa saacadda maalinkii baa labiiyo toban saac laga dhigay maalinkii labiiyo toban saac habeenkuna waa labiiyo toban saac marka laga dhigay maalintii labiiyo toban sac marka la siiyo maalinta niskeed waa lix saac soo maa saacadahaasaa marka la qaybinayo saacadda koowaad saacadda labaad saacadda saddexaad saacadda afaraad saacadda shanaad saacadda lixaad imaamkaas soo istaagaya habeenka iyo maalintu waa isbedelaan mararka qaaroo waxaa laga yaabaa labiiyo toban iyo labiiyo toban inaynan noqon karinba oo habeenku uu bato ama maalintii ay badato markaasna saacadihii unbaa loo qaybinaya ee saacadahani maahan saacad ka kooban ee lixdan daqiiqa ka kooban maaha ma laga hadlayo saacad iska cabiran maaha wakhtigu haddii maalintu ay badatana oo zawaalkiiba toddoba saac oo kale uu zawaalku gelaayo duhurkuba uu toddoba saac oo kale soo gelaayo lacalla intaas baa lix loo kala qaybina marka saacaddii marka way ka badanaysaa lixdan daqiiqa marka markaas soo maaha mararka qaarna maalintii inay soo dhowaataan laga yaabaayo saacadaheedu gaabtaan markaasoo kalena lixdan daqiiqo waa ka yaraanay saacadda saacadda marka saas unbaa loo xisaaba ayb ibnu rajab iyo ibnu xajar iyo dhammaan saasay tilmaamay wuxuu yidhi wafii hada alxadiidi min alfawaa'idi غayr ma taqadama غayra ma taqadama alxadu cala اlاbtisaali ywma اljumucati wafadlihi wafadlu الtabkiiri ilayha وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل قبيس يجرم هذا مركي كلمان أي أجر كان لهذا وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم ضدك فضل جوذ أعماش وذي كحيرنتها ضدك سيوك العمل بديهن وك الفضل بديهن طيب وأن القليل من الصدقة غير محتقر في شرعه sadaqada yarna sharciga agtiisa laguma la xaqiraayo maxaa yeeley ninkan ukunta sadaqaystay oo kale wuxuu ka fiicanya ninkii saacadda lixaad yimid soo maaha waa u fududaysana wa fiihi ana maraad ahay wa ana ataqaruba bilibili afdalu min altaqarubi bilbaqar geel iyo lo-na geelaa fiican in ilaahay loogu dhowaayo wa huwa bilitifaaqi fi lhadyi hadyiga waa laysku waafaqsan yahay marka xajka la jiro hadiga la qalaayo geel inuu fadli baday baa laysku waafaqsan yahay wakhtulifa fi daxaayaa udxiyadii baa laysku khilaafay waljumhuuru calaa annaha kadalika jumhuurku saas caqiiqada ka warnayada marka hadiga garanna udxiyadana waa waxana waa garanna udxiyada khilaafkaa ku jiro caqiiqada ka warran marka waqlashi waqlashi marka geel iyo marka arigkee marka fiicnaanayo shaaficiyada iyo agtooda waxay leeyihiin toddoba neefoo geela waxaan ujeeda hal neefoo geela toddoba qof toddoba gaba gabdhood waa loogu waqlali karaa iyo laba wiil waxaa kaloo loogu waqlali karaa saddex wiil iyo hal gabar waa loogu waqlali karaa yacnii ishtiraak waa la samayn karaa hal dhiig inta la goowo laakiin sida xoogga badan ibnulqayimna tuxfatulmawduudka uu ku xoojiyo hadyiga iyo udxiyada iyo caqiiqada waa iskhilaafsan yihiin meeshan caqiiqada waxaa la rabaa naf baa adiga ilaahay kuu soo siyaadiyey cunugaa kuu dhashay naf ayaa ilaahay kuu soo siyaadiyey adiga waa inaad naf ilaahay dartiis marka u goysaayo u bixisaa oo xoolaha ka mida haddii laba ilaahay ku siiyo marka badi xoolihii marka marka udxiyadu caqiiqaduna ari unbay ku soo aroortay maahane lo-da iyo geelku waa qiyaas ari bay ku timid lilulaami waxaa la yidhi shaataani can ilghulaami shaataani wa can iljaariyati shaataan ri baa laga yidhi marka haddii la wadaago waxaa imaanaya hal neef un dhiiggii dhiig in laga daadiyey nafaf fara badanna marka aad ugu waqlalanaysa dadka qaar baa waqlasha isugu gaartaa markay isugu gaarto waxay weydiinayaan marka hal neefoo lo ah haddaan soo gada ka waran maya saas ma la yeelayo oo inuu markaa ari badan uu qalo dhiigga uu gowracayo uu badiyo naf ba naf ku aadiye marka wiil haddii uu yahayna laba inuu ku aadiye soma fahmi waxaan marka uu masuugaayo iyana wuxuu ilaahay kaga rabaa ka badan kulama marka caqiiqaduna dhiig badan in la daadiyo waayo waxa la rabo udxiyada iyo hadyiguna iyagu waxaa weeyaan kuwaan marka waaweyn ayaa iyagu fiican wax marka waa guday iyo ma gudayaan laysku khilaafsan yahan iskaga tag xadiidkan marka daahirkiisa marka iska qabso ayb marka macaanidaas baa ku jirto yuli meesha qubayska janaabada iyana waa ku baxsiyey meeshaan makaa gudaya kan jumcada imaamu shaafici kitaabu risaala risaaladiisa ayuu ku sheegay waana guday ayb qaala xadaanaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa abuu nucaym qaala xadaanaa shaybaanu can yaxya can abi salamata can abi hurayra ana cumara radia allaahu canhu baynamaa huwa yakhdubu waqti uu qudbaynayay yowma aljumucati maalinta maalin jumca id dakhala rajulu nin baa soo galay faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi lima taxtabisuuna can isalaati salaadda maxaad uga daahaysaan salaadda jumcada maxaa uga ta'ahuraysaan buuri faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi maa huwa shanigu ma ahaynba maa huwa yacni shanigu ma ahayn ilaa an samictu nidaa'a aadaankii inaan maqlay tawada'tu waan weysaystayba faqaala waxa uu yidhi alam tasmacuu mayaydnan maqlin annabiya sala allahu calayh waali wasalam qaal nebigu inuu yidhi idaa raaxa axadukum ila aljumcati midkiin hadduu jumcada u caraabayo aaday falyaqtasil ha qubaysto lima taxtabisuuna can isalaat baab haddii uu yidhaahdo tarjamo uunan ku dhigin waa kalfasli ayaan dhahnay baabkii hadda aan soo dhaafnay marka muxuu sheegayey fadluljumca jumcada marka fadligeeda marka salaaddii jumcada maxaad uga xabismaysaan marka waxaa weeyaan fadliga jumcada wuxuu yidhi kada fi اlasli bigayri tarjamatin wahuwa kalfasli min albaabi aladii qablahu wawajhu tacalluqihi bihi ana fiihi ishaaraةa ila اraddi calى man idacaa ijmaca ahli اlmadiinati calى tarki الtabkiiri ilى اljumcati liأna cumar ankara cadama الtabkiiri bimaxdari min aلصaxaabati wa kibaari الtaabiciina min ahli اlmadiinati xadiidkan wuxuu yidhi ishaaro waxaa ku sugan waxaa lagu radinayaa qoladii tiri ijmaaca ahlulmadiina waxaa weeyaan inaan jumcada loo kal lihin inaan jumcada loo kal lihin waa ijmaacooday dheheen maya ijmaaca sax maaha waxaa la hayaa cumar bnualkhadaab ahlumadiinow ahaa mimbarkii ayuu ka sheegayo cusmaanow wuxuu ku yidhi maxaa salaadda uga soo daahaysaan asxaabtiina waa dhegaysanayaan kuma aynan inkirin camalu ahlilmadiina marka kaas ay sheegayaan maahane kan dambe wa wajhu dukhuulihi fii fadli اljumcati siduu ku soo gelayana maa yelzamu waxa ka laasimayo min inkaari cumara cumar inkiridiisa ah cala daakhili ou inkiray ixtibaasahu ka xabismitaankiisa ama ka daahiisa maca cidami sha'nihi uu yahay fainahu lowlaa cidamu اlfadli fii dalika lamaa ankara calayhi haddii maalintaas fadli dheeraada uunan lahayn lahaa lahayn ma uunan ku inkireen cumar ninkaa weyn ayb macnahaasaa marka ku jira wabilahi towfiiq sal allah sal ala